dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey waryaheen ridwaan xaaji cabdiweli
dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku waraysanayaa faadumo maxamed xaaji oo ah maamulaha toddobaadka soomaalida oo ka bilaabmaya magaalada tan london kusoo dhawo barnaamijka faadumo marka hore
waan dhowahay walaal bal haddii aad dadka xusuusiiso n somaali weyk ama toddobaadka dhaqanka soomaalida muxuu yahay waxa weeyaan munaasabad weyn oo runtii kow iyo toban sannadood hadda socotay oo lasoo bandhigayo dhaqankeena iyo maxaa la yidhaahdaa luuqadeena iyo waxa weeyaan bandhig wax lagu barto waxba layskaga faa'iidaysto waa gartay marka inta badan maxaa xoogga lagu saaraa fanka iyo luuqada iyo maxaa la yidhaahdaa qoraal qoraalada cusub oo kasoo baxaya af soomaaliga iyo af ingiriisiga dadka maxaa la yidhahdaa warbajooga ay qoreen iyo kuwa soomaaliya soomaali wadankii jooga iyo east africa inta badan marka waxaad ugu tala gasheen inay kasoo qayb galaan jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain marka yaa sanadkan kasoo qaybgelaya haddii aan eegno dhinaca fanaaniinta ama haddii aan eegno dadka kale ee aqoon-yahanka ah ee bugaagtooda ama waxyaabaha ay cilmi baarista ku sameeyeen raba inay soo bandhigaan
runtii sanadkan aad iyo aad buu uxiisa badan yahay barnaamijkeenu waxaa noo yimi maxamed u k oo somaliland ka yimi hargeysa waxaa kaloo noo yimi iskalaaji oo ka yimi canada waxaa noo yimi silmaykarka cabdiqaadir axmed saciid oo south africa cape town nooga yimi waxaa nala jooga gabar qoraa ah oo nairobi ka timi oo xabse maxamuud la yidhaahdo waxaa nala jooga architect la yidhaahdo cumar degan oo ka yimi muqdisho wallahi aad buu u fara badan yahay barnaamijku maasha allah sanadkan waa gartay marka waa sanad guradii tobnaad miamse waa tii koob iyo tobnaad ee somali week waa kii koob iyo tobanaad sanadkan maasha allah muxuu uga duwan yahay kula tahay sanadkan sanadihii lasoo dhaafay
runtii sanad kasta waxaan isku daynaa wax cusub inaan soo saarno sanadkan maxaa la yidhahdaa tiimku waxa weeyaan art and activism in time of global change waan ognahay adduunweynuhu inuu isbedelayo dhinaca siyaasadda haddii la eego dhinacda maxaa la yidhahdaa cimilada maxaa la yidhahdaa
isbedelka aadbuu adduunku ha ha adduunku aad buu isbedel isu bedelaya marka isbedelkaasaan doonaya inaan ka hadalno marka mawduucaas weeye sanadkan waxaa kaloo nala noo imaan doona insha allah laashinta axmede ee cabdigaashaan oo aad loo xiseeyo o aada loo yaqaano legend ah runtii maasha allah riwaayadaha aad ugu waaweyn soomaalida qoray maxaa la yidhahdaa marka isaguna insha allah wuu noo imaan doonaa saciid saalax oo gabayaa ah weyn oo maasha allah isaguna dee aad loo jecel yahay waxaa kaloo nala jooga cabdillaahi xasan ganey oo hargeysa somaliland ka yimi isaguna qoraa ah marka maasha allah waxaan isku daynay inaan dadkiyo dadka kuwa east africa jooga iyo kuwa maxaa la yihahdaa westiga jooga inaan isku darno oo maxaa la yihahdaa unique ka dhigno festivalkan inta badan dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan kasokow heesaha iyo kulanka noocan oo kale ah in haddana dhaqankii soomaalida marka laga hadlayo sida afka oo kale ay muhiim tahay dalkan maadaama caruur fara badan oo halkan ku dhashay ay jiraan oo soomaaliya aan tegin ama af soomaaligii aan ku hadli karin kuwaas iyaga xilliyo gaara wax ma u samaysaan mise waxaad ku koobantihiin oo keliya toddobaadkan sanad walbaba
waan isku daynaa runtii funding bay ku xidhan tahay waxaas oo dhan waan isku daynaa laakiin sagaalkan maalmood oo festivalku soconayo waxaa jira maalin literature day ah oo bugaagtii af soomaaliga ku qornaa lasoo bandhigayo waxaa jira maalin kaloo gabayaasha gabayaal kasoo qayb galayaan oo gabay lagu tirinayo maalin kaloo af ingiriiska qorbajooga loogu talagalay oo gabayga af ingiriiska ku qoran oo laakiin de soomaalida dadka soomaalida waxay soo mareen iyo experienckooda ay kaga hadlayaan oo laakiin taasi waa english south bank centerka lagu qaban doonaa jira hawaayad baa jirta laba maalmood aan soo bandhigayno maalin waa richmond waa axadan insha allah midda kalena waa talaadada broadway theatre riwaayadaasna waxaa waxaa qoray oo matalayana gabdho soomaaliyeed oo qurba jooga xaggan halkan kusoo koray marka experiencesadoo identityga waxyaalahay la kulmeen say waddankan deganaa inay kusoo korayeen buu ka sheekeynayaa riwaayadaas waa gartay marka kulamada noocan oo kalea ma is leedahay wuxuu isku xiri karaa jiilashii waaweynaa oo dee soomaaliyeed iyo jiilasha hadda aad ka hadlaysa ee da-yartaa ee halkan ku koray absolutely waa intergenerational waan isku keenaynaa dadka inay iska faa'iidaystaan runtii kuwii yaroo halkan ku dhashay iyo kuwii waddanka ku dhashay iyo kuwa weyn imaaday iyo dadka kale oo maxaa la yirahda waddankii nora imaanaya so waxaan doonaynaa inay dadku isdhexgalaan insha allah waa gartay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo fanaaniin waaweyn oo soomaaliyeed ayaa kasoo qeybgelaya sidaad ii sheegtay oo b k skalaaji ay ka mid yihiin dhalinyarada halkan ku koray ma isleedahay heesaha soomaalida xiise gaara ayay u qabaan mise waxa uun waxaa la dhihi karaa waalidkooda unbay soo raaci doonaan oo mararka qaarkood sidii loogu talagalay uma xiisayaan heesaha soomaalida
may wallahi anigu waxaa isleeyahay aada ay uxiiseynayaan waxaa jira dad badan oo xagan ku dhashay oo jecel maxamed b k iskalaaji marka twitterkan ka aragnay ayagoo afriis ku qoraya aad baan uxiiseynaynaa we can't wait excited baan nahay festivalkan marka runtii i think qaar waxaa jira xataa soomaaliga ku hadli karin lakin heesaha garanaya marka internet age baan ku jirnaa youtube-kaa laga daawadaa twitter iyo facebook baa jira marka dadku aad bay uxiiseynayaan wayna garanayaan even hadday afki ku hadli karin heesaha way way way way fahmayaan oo way way xiiseynayaan waa gartay marka habeeno gaara oo aada ugu tala gasheen ma jira oo heesaha soomaalida lasoo bandhigi doono ha waxa weeye habeenka ugu dambeeya labaatan iyo lixda october habeenka ugu dambeeya weeye wuxuu ka dhacayaa queen mary university the people's palace waxaa jirana maalin kale maalinta riwaayada lasoo bandhigayo waxa weya talaadada labaatan iyo labada october markay riwaayada dhamaato waxaa insha allah noo heesi doonaa iskalaaji iyo nuur dalace
waa gartay marka ma is leedahay kolley sidaan ka warhayo meelo kala duwan ayaa lagu qaban doonaa heesaha ama barnaamijyada kale ee toddobaadkan dhaqanka dadka marka ilaa xad ma ka warhayaan goobaha aad doonaysaan inaad heesaan ku qabataan iyo haddii lacag la-aan lagu gelaya iyo haddii lacag lagu gelayaba intaba ha walaal warbixinta buuxda waxay ku jirtaa websitekeena kate dot org facebookana waan ku jirnaa kate twitterka waxa weye somali week fest instagramka waan ku jirnaa somali week festival london haddana waan ku sheegi karaa british library-ga weeye caawa waa daafurkii festivalka wuxuu bilaabanayaa lixda galabnimo insha allah and british library-ga kings cop eventska kalena waxay ka dhacayaan oxford house bethmo green oo xarunteena ah eventska kalena qaar waa richmond shortage habeenka ugu dambeeyana sidaan kuu sheegay waxa weya queen mary university the people's palace su-aalaha ugu dambeeya haddii aan ku weydiiyo dad badan oo soomaaliya qaarkood waxaa laga yaabaa inay idinku eedeeyaan in sidii loogu talagalay martida aydan u xulan arrintaas maxaad ka leedahay walaal inta tabarteena ah waan isku daynaa inaan maxaa dhahaa martida sida ugu wanaagsan aan u xulno qof kasta lama keeni karo budgetku iska yar yahay maxaa la yihahda waana fahmi kartaa budgetku markuu yar yahay waxaan isku daynaa sanad kasta inaan keeno dad cusub hadday sanadkan imaan waayaana insha allah hamigeena wuxuu yahay inaan sanadka sanadyada dambe keeno waaya faaduma ugu dambeyn adi laftirkaaga wakti fara badanaad ku noolayd halkan gabar dadaashabata af soomaaligaaga aada buu u fiican yahay heesaha heesaha aada jeceshahay maxaa ka mid a marka laga hadlayo fanaaniinta imanaya ama b k ama iskalaaji
anigu runtii heesahao dhan waan jecelahay maasha allah heesta heesaha waxaan jeclahay qaar for example hobey hobey oo qaabe iskalaaji oo hees old ah maxaa la dhahaa uu axmed qays qoray waana maxaa la dhahaa gabayaa marka heestaas aad baan u jeclahay aar maanta heesihiisa waan jeclahay cayaasiin saxre axmed maamo maryam mursal heesaheeda runtii heesahoo dhan aad maasha allah waan jeclahay heesaheena ilaahay hanoo daayo fanaaniinteena aad iyo aad baa umahadsan tahay faaduma waxaana rajeynayaa inaad ku guulaysataan munaasabadaha aad qabanaysaan walaal ridwan aad iyo aad baad umahadsan tahay and maxaa la yidhahdaa dadka london ku nool iyo kuwa europe nooga imaanaya iyo kuwa africa nooga yimi dadka oo dhan insha allah we are very excited inaan inaan la kulanno soomaalida o dhan meel kastay joogaan waana salaamayaa and wa waad ku mahadsan tahay walaalo toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka aan ku waraysanayay faadumo maxamed xaaji oo ah maamulaha barnaamijka toddobaadka soomaalida ee dhaqanka oo ka bilowday magaalada tan london inta mar kale aanu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinlee nabadgelyo